aan ku bilownay madaxweynaha maraykanka jo biden iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa mabda ahaan ku heshiiyey shir madaxeed ku saabsan ukrain sida uu hogaamiyaha faransiisku sheegay isniintan maanta isagoo soo bandhigay waddo suurtagal ah oo looga bixi karo mid ka mida qalalaasaha ugu halista badan yurub ee muddooyin todobannaan sannadooda warbixintan oo ay qortee wakaaladda wararka ee reuters waxay noo soo jeedinaysaa caashe ibraahim aadam suuqyada dhaqaalaha ayaa sare u kacay rajada laga qabo in xalad diblomaasiyadeed la helo xitaa iyada oo sawirka dayax gacmeedka uu u muuqday inuu muujinayo in ruushka la geynayo xadka ukrain halka dhawaaqa dagaal laga maqlay bariga halkaasoo ciidamada dowladda ukrain ay kula dagaalamayaan goonogoosadka ruushka taageersan xafiiska madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in uu u fidiyey labada hogaamiye shir madaxeed ku saabsan amniga iyo xasiloonida istaraatiijiyadeed ee yurub bayaan uu soo saaray aqalka cad ayaa sheegay in biden uu ogolaaday kulanka mabda ahaan laakiin waa haddii uusan dagaal dhicin waxaan mar waliba diyaar u nahay diblomaasiyadda ayay tiri xogayaha warfaafinta aqalka caad jen basaki shir madaxeedka ah ayaa la soo jeediyey ee lagu dhawaaqay kadib markii ay isweydaarsadeen telefoonno dhex maray macron biden putin zelenski iyo ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa caad xafiiska macron iyo aqalka caad ayaa sheegay in nuxurka qorshaha ay ka shaqayn doonaan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken iyo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lefrof inta lagu guda jiro kulankooda la qorsheeyey afar labaatanka bisha februaayo doorka ukrain ay ka ciyaari lahayd shirweynahan haddiiba ay jirto ayaan sidoo kale la hubin sarkaal ka tirsan maamulka biden ayaa imeilka ku sheegay in shir madaxeedkan uu ahaa sida hadalka loo dhigay gebi ahaanba mid fikradeed maadaama aan weli la go'aaminin wakhtiga iyo qaabka loo qabanayo madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub joseph barel ayaa sheegay in ay jirto baahi weyn oo loo qabo wadahadal si looga fogaado dagaal halka jarmalku uu sheegay in ruushka uu ku soo laabto miiska wadaxaajoodka warka soo jeedinta macron ayaa yimid kadib toddobaad oo xiisad kacsanaana ay jirtay oo ka dhalatay dhismaha militariga ruushka ciidamada ruushka ayaa tan iyo dabayaaqadii sanadkii hore waxay ku qulqulayeen dariskooda taas oo dalalka reer galbeedku ay sheegeen in uu horedhac u yahay duulaan imaan kara daqiiqad kasta ruushka ayaa diiday in uu ku jiro wax damaca oo ku saabsan inuu duulaan qaado laakiin xididada ayaa sii xumaaday markii wasaaradda difaaca ee belaruus ay ku dhawaaqday in ruushku uu kordhin doono dhoolatuska militari ee belaruus kaasoo ku ekaa maalintii axadda shirkadda sawirada dayax gacmeedka ee fadhigeedu yahay maraykanka ee layidhahda mexer ayaa waxay soo warisay in qaybo badan oo ka mid ah militariga ruushka la geeyey kaymaha beeraha iyo goobaha warshadaha oo wax yar ilaa iyo shan iyo toban kilomitir amaba sagaal mayl u jirta soo hodinta ukrain warqad ay u dirtay madaxa qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka oo ay aragtay wakaaladda wararka ee royters ayaa maraykanka waxa uu walaac ka muujiyey in duulaanka dheeraadka ah ee ruushka ee ukrain uu abuuri kara masiibo xuquuqul insaanka ah oo ay ku jirto suurtagalnimada ururinta iyo dilka dadka ka soo horjeeda duqaymaha goosgooska ah ee ka socda xadka kala qaybiya ciidamada dowladda ukrain iyo goonogoosadka taageersan ruushka ee bariga ayaa sii xoogaystay tan iyo khamiistii dhawaaqa dagaalka ayaa mar kale laga maqlay isniintan oo uu ku jiro qarax ka dhacay bartamaha magaalada layidhaahda donesk oo ay gacanta ku hayaan goonogoosadka sababta lama oga fallaagada ayaa sheegtay in laba qof oo rayid ahi ay ku dhinteen duqaymo ay geysteen ciidamada xukuumadda kiyif sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee ruushka ee loo soo gaabiyo r i a warbaahinta ruushka ayaa sheegtay in koob iyo lixdan kun oo qof laga soo daadgureeyay bariga ukrain oo ay u gudbeen dhinaca ruushka
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay caashe ibraahin aadan oo inoo soo jeedinaysay warbixintaasi arrimaha ukrain iyo weliba dalka maraykanka ay ka qortay wakaaladda wararka ee reuters